barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiisa shan iyo labaatanka bisha janawari sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida kulan magaalada boosaaso lagu qabtay oo dhallinyarada looga wacyigelinayo xagjirnimada iyo tahriibka waxaa ka mid ahaa dhiirigelin waxaa ka mid ahaa oo kale yacnii inna la siiyo fikirro kala duwan oo ahayd kuwii hore aan hore ugu dheganin waxaa ka mid ahaa in naloo naloo ka digo waxyaalo nagu soo socday oo annaga carqalad nagu ahaa dhinaca diinta yacni dhinaca dhaqanka iyo dhinac walba oo yacni nolosheenna ku saabsan sidoo kale waxaannu idiin haynaa nin dhallinyaro ah oo ka warramaya noloshii uu ku soo arkay qurbaha iyo sidii looga mastaafuriyey kaalimihii heesahana kama marna halbowle miyaad jartaa halkugoo dharidhigyo miyaad hadan nila rabtaa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiinku haynaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warkii caalamkoo kooban
wasiirka arrimaha dibadda kooriyada koonfureed ayaa sheegtay in dalkeedu uu u diyaargaroobay dhabo walba oo suuragala haddii kooriyada waqooyi ay fuliso tijaabo kale oo dhinaca hubka ah xilli labada dal ay samaynayaan wadahadallo xidhiira iyo booqashooyin isdhaafa iyadoo lagu guda jiro u diyaargarowga ciyaaraha olombikada adduunka kan kiyong wasiirka arrimaha dibadda seoul ayaa wakaaladda wararka royters u sheegtay in wadaxaajoodkaasi ay gelayaan iyagoo si cad u garowsan waxa dhici kara waxay intaasi ku dartay suurtagalnimada in daandaansi kale uu dhaco sidaa daraaddeedna ay maanka ku hayaan in wax walba ay dhici karaan diyaarna ay u yihiin in ay la macaamilaan tallaabo walba oo ay bayongyaan ku dhaqaaqdo kang ma aanay faahfaahin waxa ay ka yeelayaan haddii cabsidaasi ay qabto ay dhacdo iyadoo lagu guda jiro wadaxaajoodkii ugu horreeyey oo rasmi ah oo labadaasi dal ee deriska ah dhex maray muddo laba sannadooda ayaa bishan madax labada dhinac ahi waxa ay isweydaarsadeen booqashooyin si dhabaha loogu xaaro ciyaaraha olombikada ee xagaagan ku qabsoomi doona dalkaasi kuuriyada koonfureed
wafdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa socdaal shaqo ku tegay dalka baakistan wafdigaasi oo ay ku jiraan guddi ka socda kooxda cunaqabateynta ee adduunka ayaa magaalada islaamabaad waxa ay joogi doonaan laba maalmood iyagoo inta ay halkaasi joogaanna kulamo la yeelan doonaa xubno ka socda milatariga iyo bulshada rayidka ah ee dalkaasi baakistan waxaana la sheegay in guddigaasi ay baadhitaanna ku samaynayaan weerare argagixiso oo dalkaasi ka dhacay muddooyinkii lasoo dhaafay
wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan dhallinyarada lagu siinayo dhiirigelin islamarkaana loogaga digayo falalka xagjirnimada iyo weliba tahriibka kulankan oo ay ka qayb ahaayeen odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale dhallinyarada lagu guubaabiyey in ay ka dheeraadaan falalka guracan islamarkaana ay wadaagaan wixii xirfado ah oo dhexdooda ah wariyaha v o eda ee magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso nooga soo diray dhallinyarada wax ka barata xarumaha cilmiga ee magaalada boosaaso waxaa loo qabtay kulan ku saabsanaa wacyigelin ku aadan falalka qabyaaladda tahriibta iyo weliba argagixisada dhallinyarada soomaaliyeed ayaa sannadihii ugu dambeeyey ahaa kuwa bilaabay isxilqaan ku aadan dalkooda waxaana magaalooyinka dalka ka socda kulamo ay yeelanayaan dhallinyarada ayna ku haminayaan siday uga qayb qaadan lahaayeen kor uqaadidda dhismaha dalka iyo weliba soo celinta bilicda culimaaudiinka magaalada boosaaso iyo weliba odayaasha dhaqanka ayaa bilaabay wacyigelin iyo weliba dhiirigelin loo sameynayo dhallinyarada si ay uga baaqsadaan falalka la xidhiira kuwa guraacan xasan cabdalla xasan oo ah gudoomiye ku-xigeenka mu'asasada alminhaaj iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika maxamuud maxamed ciise ayaa ka warramay barnaamijkan loo qabtay dhallinyarada wax ka barata iskuullada magaalada boosaaso oo ujeedooyinka ugu waaweyn ka mid ahaa dowladda tan loo qabto kobcinta garaadka dhallinyarta isdhexgalkooda iyo is- isbarashadooda een, sidoo kale xirfado inay ka faa'iidaan in laga wacyigeliyo khataraha jira in ay iyagu soo jee la- la- magaranaysa la kashfiyo ama bannaankay soo dhigaan mawaahibta iyo awoodaha ku duugan dhallinyarta iyo ardayda iskoolada inay soo bandhigaan oo ay eh, kala faa'iidaystaan saas oo kale runtiina Een, waxyaabo cajaa- cajaa'ib ah baa soo baxay waxaana la rabaa qofka shakhsiga ah inuu hal abuurkiisa ku faano dadnimadiisa ku faano waxqabadkiisana ku faano wiil iyo gabadh qayrkii ah oo dalkiisii ka shaqaystay wax soo saar sameeyey horumar sameeyey meel gaadhay iyo meeqaan buu gurigiisa isku soo sawiraya markaasuu leeyahay bal meeshaan joogo quruxdeeda fiiriya qaar ka mid ah dhallinyarada ayaan weydiiyey waxyaabihii ay ka faa'iideen wacyigelinta ay u qabteen culamaa udiinka boosaaso waxaanu diyaar u nahay markaan iskuulladeeda ku laabanno ama meelahaanu ka nimid inaan dadka ka wacyigelino eh, argagixisada iyo waxyaabaha la halmaala waxaa ka mid ahaa dhiirigelin waxaa ka mid ahaa oo kale yacni in la siiyo fikirro kala duwan oo ahayd kuwii hore aan hore ugu dheganayn waxaa ka mid ahaa in naloo naloo ka digo waxyaalo nagu soo socday oo annaga carqalad nagu ahaa dhinaca diinta een, yacni dhinaca dhaqanka iyo dhinac walba oo yacni nolosheenna ku saabsan waxaan dhammaan een, dhallinyarada u sheegayaa inay ka joogaan tahriibka Een, haddaan usoo laabto qodobka kale oo ah argagixisinimada argagixisinimada waa afkaar kala duwan afkaarahaas oo lagu kala qaato een, qowlka ilaahay oo lagu kala macnaynayo micno- micnooyin badan dhallinyaradiina lagu khaldayo dhallinyaradoo kale een, barnaamijyada ay aaminsan yihiin iskoox- iskooxaysiga iyo een, qabyaalaysiga Een, dhallinyaro badan ayaa fikradooda bedeli karta saan dareemayo cabduqaadir axmed xaraga oo ka mid ah odayaasha dhaqanka boosaaso ayaa sheegay in dhallinyarada meel kasta ay joogaan ay uga digayaan fikradaha qaldan sida argagixisada oo kale in loo isticmaalo dhallinyarada soomaaliyeed een, inay kaga baaqsadaan ee, waxyaalaha tahluukada ku ah ee dhallinyarada soomaaliyeed oo ay ka tahay ee, tahriibta ay ka mid tahay xagjirnimada ay ka mid tahay wax allaale wixii ay noloshooda ee, ay dhibaato ugu imaan kadho yuusuf maxamuud v o e boosaaso
sannadihii ugu dambeeyey boqolaal qoys oo soomaaliya ayaa u soo hayaamay dalalka dibadda iyagoo nolol ka raadsanaya meelo kala duwan oo ku yaala qaaradda yurub iyo ameerika waxaana haddaba aalaaba dhacda in dhallinyaro badani ay noloshooda mustaqbal dhistaan halka kuwo kalena ay maraan jid leexsan amaba halis badan axmed ibraahin oo ah wiil dhallinyaro soomaaliya oo ku koray qurbaha islamarkaana sharcigii lagala noqday kadib markii uu falal sharci darro ah amaba sharciga baalmarsan uu ku kacay waxaana uu noloshiisa iyo sidii loo mastaafuriyeyba uga warramay wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax dhalinyaro badan oo soomaaliya oo ku koray qurbaha ayaa waxa ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay shaqo la'aan waxa ayna dhalinyaradaasi raadiyaan waddooyin kale oo ay noloshooda ku dabaraan maadaama aysan jirin cid wax badan tarta islamarkaana tala siisa waxyaabaha ay iibiyaan waxaa ka mid a dhalintaasi qaarkood maandooriyaasha kala duwan halka kuwa kalena ay burcad noqdaan axmed ibraahim waxa uu ku koray scotland waxa uuna la kulmay shaqo la'aan iyo dhibaatooyin kala duwan waxaana ka faa'iidaystay dhallinyaro kale oo soomaaliya oo ka yimid dhinaca london kuwaasoo iyagana dhibkuwa horey u saameeyey balse ku dabaray noloshooda iibka daroogada waxa ayna xilligaasi wateen lacag badan sida uu axmed ii sheegay waxa ugu weyn ee xilligaasi u baahna axmed waxay ahayd lacag kamana uusan labalabayn go-aankii ay u soo jeediyeen oo ahaa inuu la shaqaysto waxa uuna xubin ka noqday kuwa iibiyo maandooriyaasha kala duwan axmed hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada jabuuti kadib markii dib loo soo celiyey waxa aana kala sheekaystay arrimahaasi qof iskama baabaye qof unbaa dad baabay baabiye ciyaal yar oo london ka yimid unbaa nugu yimid scotland waxay dhaaheen oo dad doonsiina lacag samaysajin waxaa ana ka shaqaana la galayo lacageenna wayna tutuseen lacag badan haysaan hayende
marka dhalinyarada ahaydeen shaqo hore umaadaan helin dhalinyaro kaleoo waxaad intimida lacag wata waxay ninku yidhahdeen shaqooyin baa jira maxaad ka shaqaynayseen markaa waxaa daroogyal daroogyal bay iibineen waxay ka mid ahayd horta waxaan ka bilaabnay ee, geedaha uu leelaha wiid markaana waan dallacnay kokeen iyo sheekada waxay ku dhama- ugu dambaysiinay xerowiin
markaa suuq madow ku iibinayseen la- lama ogola caadi si cadaan looma iibin karay may eh, number un baan haysano oo dadku maasisiinin hoho adaba baan waan haynaa waan haynaa oo numberku maa iska telefoonku maa iska sugin intuu dhacaya ha so telefoonku ma lala soo hadeen waa intu tegin Een, markaa dagaal iyo dhibi waa la kulmi jirteen markaad iibinaysaan daraaga walahi been ma sheege eh, soomaalida baan yaan kula jirta groupka oo bilaa naxariis oo so dadkii lacag bixinayn iyo waxaa iyo way dilayan jireen suxun bay u dilayeen hortaadii waxaa iyo oo naxariisba lahayn iyo oo midii hortaada gelinayaan iyo marmar habeenkii magaas seexdo waa kuriyodaayo aagorimaada hadda adi adiga weli wax ma lagugu dhuftay ama ciyaalkii kale aad ku jirtay ama kuwo kale weli wax ma lagu soo gaarsiiyey waa la shoogaysaa midi baa la geliyey mid baa dooni inuu cunaa iga saro mid baa dee galadu xaqa we dee alaabteed ka iibina dee way u baahnaan dee waa quraaceeyo iyo qadadu iyo cashadeed iyo so hadday hadday qaadan waayaan way dhididayaan way gegerirayaan so dee baashay doonayaana waxay waxay doonaan bay sameynayaan aa say u helaan so mid baa yaa noymid wuxuu yidhi "La- waa iga cadday maanta oo lacag maasiisii oo mayan ka odhanoo so mujibu doonino cunaad iga suro isaga duto in yarba cunaad iga qabteen lugahan midiyo gacmaha iyo waxaa
dhibaatooyinka kala duwan ee axmed iyo dhallinyarada kale ee soomaalida ay wajahayeen waxaa usii dheeraa xilliga uu qabto booliisku ee sharciga la horgeeyo waxaana axmed iyo dhallinyaro badan oo soomaaliya lagu xukumay in dalka laga masaafuriyo xabsiyada lagu xiriyeyna ma aysan ahayn kuwo ay naxariisi taallo waxaa taa kasii daran oo saameyn ku yeelata maskaxdooda xilliga ay falalka bilaabayeen waxay ahayd xilli ay da-yaraayeen laakiin xiliyadan lagala noqonayo sharciyada waxay inta badan ku aadantaa iyagoo dad waaweyn noqday islamarkaana fahmaya dhadhanka ay noloshu leedahay waa kan axmed isagoo mar kale iga warramaya xabsigii iyo hadda waxyaabaha uu rajaynayo soomaali baa jirta laba sano la haysto saddex sano anugu sanad bay haysanaan waxaas yidhi me- me- me- oo oo kuwaa shida waa lagu waanana meesha xoolo camul bay naga dhigteen bas subaxdii bay naga fureen habeenkiina waxay noqon noqon ine
qorshahaaga waa maxay maad sii joogii laakiin ma noqon kartid
an- anigu waxaan doonaya inaan lacag iska joogo malaha iska guursado iyo soddon baa ku dhow yahay Eh, noloshiina waa soo ciyaaray ninkan waxaan doonaya inaan guursado ciyaalha meel fiican baan jooga waan isku ciyaanadee marka hadda dilaaw yurub jus xaggan reer baad iska samaysan andan waa la qabsan nolosha waasna aab wuxuu yidhi haddaad doonayso waa waddan kale kuu diri ino ha german haddaad doonayso faamiliga dhan baa yaa dibadaha xagga jiro german london eh, holland meelaha eh, waddan kaloo gaala ma doon inaad tago xaggan inta- inaad isku joogto xaggan in nasiibs eh, give Djibouti a chance
dib haddii loo celin lahaa waktiga een, eh, oo aadan wax dembiya samayn lahayn een, kow laga bilaabi lahaa maxaad qabsan lahayd maanta Een, haday waqti haday saacadu dib u noqon lahayd waa wax badan baan qaban lahaa doo waan garan lahaa waxay fiican jaamacadan dhamayn lahaa biligii hore iskuulka xariif baan ku ahaa khalaaska kii ugu horeeyaan ahaa macali- macalimiintu waxay rareen oo dad sidin kusii wadiin nolosha meel ba yaad la gaari waxaasoo dhan dee yaan sameyn lahaa oo qabsan lahaa iyo anigoo jaamacadda iska sii dhameeyey oo baasaboorka iska wataan iska iman lahaa oo xilligan doonaa isku noqonaa dhalinyaro kale oo waxaa jirta badan oo soomaaliya oo just yurub meelo badan ka du- kala duwan ka joogta oo laga yaabo inay sameynayeen een, marka aduu yarayd een, waxyaabaa sameynaysa ama violensigo kale ama ah, waxyaabay daraaga iibinayseen ama guud ahaan soomaalida dibadaha ku maqan ama reer jabuuti ha ahaadaan ama meel kale ha ka imaadaan Eh, advice maxaa siin lahayd waxa uu just marka experiencegaaga
aanu advance waxaan sii lahaa haddaad dibidaa tegaysi waxaa iyo inuu gaal iyo lacag xaraam iyo madaxa kaa gelin soo waxaad u tegta mageelo shaqayo waxaa inaad madaxa ku haysataan adii kale waad waad ku baabi'i meesha bikuulea
kaasi wuxuu ahaa axmed ibraahim oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku koray qurbaha hase ahaate ee laga mastaafuriyey haatan wuxuu joogaa dalka jabuuti waxaanuu ku tala jiraa inuu halkaasi ka shaqaysto oo uu noloshiisa dabero heesta aynagu soo maqan ee aad imikaba maqasheen waa heestii halbowle iyo codka ogbaad aragsan
miyaad halis kula kacdaa kula kacdaa kula kacdaa xeydhiga horsata miyaad agrayd jacayb hareer mari ruux ku raba halku ku habuuwadnu miyaad halis kula kacdaa kula kacdaa kula kacdaa oo xeydhiga horsata ah xeydhiga horsata hal bowle miyaad jartaa halku boodhari dhigyo miyaad hodan nila rabtaa hal bowle miyaad jartaa halku boodhari dhigyo miyaad hodan nila rabtaa hal bowlaha dhiga habay aduu hayankuu noqdee hal bowlaha dhiga habay aduu hayinkuu noqdee hogaanka kuugu xidhan haraadaye hayga goyin haraadaye hayga goyin haraadaye hayga goyin haraadaye hayga goyin hal bowle miyaad jartaa halku boodhari dhigyo miyaad hodan nila rabtaa hal bowle miyaad jartaa halku boodhari dhigyo miyaad hodan nila rabtaa hal bowlaha dhiga habay aduu hayinkuu noqdee hal bowlaha dhiga habay aduu hayinkuu noqdee hogaanka kuugu xidhan haraadaye hayga goyin haraadaye hayga goyin haraadaye hayga goyin haraadaye hayga goyin ogow hamada imaqan hamuun baan ku qabaa jacayl baa igu habsaday hurdana hadalkeeda daa keeda daa keeda daa halis buu igu wadaa halis buu igu wadaa ogow hamada imaqan hamuun baan ku qabaa jacayl baa igu habsaday hurdana hadalkeeda daa keeda daa keeda daa halis buu igu wadaa halis buu igu wadaa hayandheer baan jira ugu hadalada macan sidii ban u haybiya hayandheer baan jira ugu hadalada macan sidii ban u haybiya halbowlaha dhiga habay aduu hayinkuu noqdee halbowlaha dhiga habay aduu hayinkuu noqdee hogaanka kuugu xidhan haraadaye hayga goyin haraadaye hayga goyin haraadaye hayga goyin haraadaye hayga goyin hayandheer baan jira ugu
aanu intaasi ku dhaafno codkii ogbaad aragsan iyo heestii halbowle markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaara jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno kulamo xiise badan ayaa shalay dhacay iyo iyadoo kulamo kalena maanta ay dhici doonaan koobka e f l cab ayaa waxaa kulan xiise badan oo samafaynal ah lugtiisa labaad wada dheelay kooxaha kubadda cagta arsenal iyo chelsea iyadoo la xasuusto in lugtii koowaad oo dhacday januari tobankeeda ay labada kooxood chelsea arsenal wax iska dhalin waayeen oo eber eber ay ku kala baxeen ha yeeshee kulanka shalay ka dhaca gegada emirates stadium ayaa labada kooxood waxa ay soo bandhigeen ciyaar mucjiso badan oo dardar xoogana ay ku soo galeen labadoodaba naadiga kubadda cagta chelsea ee daqiiqadii toddobaad gool ku hormartay una dhaliyay ciyaaryahan aiden hazard laakiin shan daqiiqo uun kadib waxaa gool iska dhaliyey oo berbereeyey naadiga kubadda cagta arsenal ciyaaryahan roriger oo daqiiqadii labiyi tobanaad gool ay ka soo wada shaqeeyeen naadiga kubadda cagta ee arsenal ciyaartooydeeda uu iska dhaliyey ciyaartooygaasi naadiga chelsea u dheelaa waxaana ciyaarta markii lixdan daqiiqo ay marayso uu shaka goolka labaad u dheliyay naadiga arsenal kana dhigtay ciyaarta laba gooli gool sagaashanka daqiiqe loogu talagalana intaas ayuu kusoo gabagabowday taasoo micnaheedu tahay in arsenal ay faynalaha la dheeli doonto naadiga kubadda cagta manchester city koobkan e f l kaabka iyagoo dheeli doona shan labaatanka bisha februari ee soo socota faynalaha koobka crabwa cab ama e f l cab naadiga manchester city ayaa koobkaasi samafaynalaha waxa ay ka soo badisay naadiga bristol oo ay la soo dheeshay islamar ahaantaasina uga sii gudubtay finalka iyadoo sugaysa naadiga arsenal dhegaystayaal waxaa sidoo kale la dheelay horyaalka dalkaasi lazia ayaa waxay saddex gooli waxba kaga adkaatay naadiga yudanes romana gooli gool barbaraa waxay la gashay naadiga zambadoria ciyaaryahan aiden zeko ayaa ka badbaadiyey naadiga rome in guuldaro ay kala kulanto naadiga kubadda cagta ee zambadoria gegadeeda stario luigi ferrares kooba delarey ayaase naadiga kubadda cagta real madrid wejigabax mar kale kala kulantay kadib markii naadiga leganis ay kaga awood roonatay laba gooli gool weliba naadiga real madrid oo gegadeeda ku martigelisay naadiga leganis ayaa waxaa goolka ku hormaray naadiga leganis daqiiqadii labiyo soddonaad ciyaaryahan eroso ayaa goolka koowaad u dhaliyey waxaase berbereyey ciyaaryahan krem benzema daqiiqadii afartan iyo toddobaad markii laisku soo laabtayse waxaa mar kale goola naadiga leganis u dhaliyay ciyaaryahan gabriel kana dhigay ciyaarta laba gooli gool real madrid markaa wixii ka dambeeyey shabaqa leganis way soo taaban weysay taana waxa ay ka dhigtay in labada lug marka laisku daro laba gooli laba gool ay labada kooxood ku kala baxaan oo dhinaca firqiga goolasha real madrid koobkan mar kale looga tuuro zindin zidaan tababaraha real madrid ayaa waxa uu sheegay in khaladaad waaweyn ay naadigiisu gashay isaguna uu qaadanayo mas-uuliyadda in kooba dalare ay ka soo haraan sidoo kale dhegaystayaal naadiga real madrid ayaana natiijo wanaagsan ka haysanin dhinaca horyaalka dalkaasi spain iyadoo markaasi naadiga ay xifaaltimaan ee barcelona ay ka hooseyso ilaa iyo sagaaliyo toban dhibcood inkastoo naadiga real madrid uu kulan baaqi uu yahay kulamada kale ee coba delrey dhacay naadiga valencia iyo alves oo wada dhelin laba gooli gool ay ku kala baxeen oo naadiga valencia looga wadronaaday taa oo micnaheedu ay tahay in labada lug marka laisku daro saddex gool iyo saddex gool ay labada kooxoodba keensadeen islamar ahaantaasina isla aaday rigoorooyin dhinaca rigoorahana waxaa saddex gool iyo laba gool markaasi ku awadroonaaday nadiig kubadda cagta valencia oo wareega xiga usoo gudubteen maanta sidoo kale waxaa la dheeli doonaa kulan ka tirsan kooba dalrey oo xiiso badan naadiga barcelona waxa ay martgelin doontaa naadiga isbanyool kulankan lugtii koowaad gool ee waxba isbanyool ayaa kusoo awadroonaatay oo barcelona waxa ay markaasi sidoo kale iska khasaarisay gool rigoora ay ku barbarin karayso oo ciyaaryahan lionel messi khasaariyey waxaase naadiga barcelona suuragala in ay soo safto ciyaartooygooda philip cotinho markii ugu horeysay tan iyo markii uu kusoo wareegay naadiga barcelona strasburg iyo liil ayaa sidoo kale koobka france kaab ka dheeli doona dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cismaan aad buu u mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha haatanna waxaad ku soo dhowaataan codkii najiib alfa iyo iqrayarey iyo heestii xusuus
sabab laysku dooran sunbuu dhalay ajacaylku
hataase ma lagu haashiinin wuxuu ka dhacaa salaamo
haddaan sabab laysku dooran sunbuu dhalay ajacaylku
hataase ma lagu haashiinin wuxuu ka dhacaa salaamo
haddaan samir lagu wadaynin wuxuu ku dumaa sahalo
haddaan bog lagu sidayni waxaa siga caasirkiisa
haddaan samir lagu wadaynin wuxuu ku dumaa sahalo
haddaan bog lagu sidayni waxaa siga caasirkiisa
axdiga waan kula sidaa'i ahawse digigu mataana xasuusa warkayga hayso
qalbigu wuu kula socdaayo adoo isa lugin bebi jacaylka boggaga seexi
axdiga waan kula sidaa'i ahawse digigu mataana xasuusa warkayga hayso
qalbigu wuu kula socdaayo adoo isa lugin naacan jacaylka boggaga seexi
kalgaxl waa suuriyo fiiqan haddii saxda loo abbaaro
cashiqa waa sahay marooba hadduu helo saamigiisa
kalgaxl waa suuriyo fiiqan haddii saxda loo abbaaro
cashiqa waa sahay maroobo hadduu helo saamigiisa
haddii lafta loo sifeeyo codkaasi macaane najiib alfa iyo iqray yarey iyo heestoodii xusuus waxa uu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imanayay idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga intaannu dib u kulmayno waxaannu idinku dhaafaynaa dhammaanteen nabadgelyo
sidwayan dhammaanay
oga wasahan gobeedo waxaa sunta ruux yaqaanaa
diga waan kula sidaa'i ahawse digigu mataana xasuusa warkayga hayso
haa qalbigu wuu kula socdaayo adoo isa lugin macan jacaylka boggaga seexi
axdiga waan kula sidaa'i ahawse digigu mataana xasuusa warkayga hayso
qalbigu wuu kula socdaayo adoo isa lugin bebi jacaylka boggaga seexi
axdiga waan kula sidaa'i ahawse digigu mataana xasuusa warkayga hayso
qalbigu wuu kula socdaayo adoo isa lugin macan jacaylka boggaga seexi qalbiga wuu kula socdaayo adoo isa lugin bebi jacaylka boggaga seexi